cabdulaahi farataag oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa waxauu isku dayey inuu maran habaabiyo xaqiiqada dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gebyahaan difaray in ay ku jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaal isagoo sheegay in magaaladaas ay ugu soo baxeen xeeladda militari sida uu hadalka u dhigay muuqaalada iyo soowerida xaqiiqada ku salaysan ee laga keenay furimaha dagaalka ayuu ku sifeeyey barbagando isagoo xitaa isku dayey inuu qiildayo hadalkii uu madaxweynaha dowladda federaalk ku sheegay in ay ku soo jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaal waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed shabaabku falsafadaha ay ku shaqaynahayaan boqolkiiba siddeetan waxaa weeye waxa la yidhaahda muxuu ahaa borobagando wey waxay culays ka saareen degmadaas aadan yabaal oo mataqaanaa muxuu ahaa hadda la leeyahay ay xoogga saareen usbuuc dhoweyd degmada aadan yabaal markay culayskaa saareen dhammaantood ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu dib u gurasho xeelad dagaal sameeyo si oo maxaa la yidhaahdaa uu isu abaabulo oo u waxeeyo aadan yabaal xeelad dagaal baa looga baxay culayskaas ay soo saareen waxay kulligood xoog soo saareen degmada aadan yabaal hadalka madaxweynaha liin baad ku dhiijinaysaan ma aha saas umuusan wuxuu yidhi dagaalku waxaa weeye marba muxuu ahaa waa lagdin weeye marba qof baa la waxin karaa laakiin waa ka adkaan wuri shabaabka waa laga bixi karaa mar adkaanta uu sheega aad sheegaysa maahan mid adkaan madaxweynaha sheegay maahan waa war la muxuu ahaa aad ku celiseen oo aad oo bumbuniy waa hadalka cabdulaahi farataag wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamada dowladda federaalk lagala wareegay degmada aadan yabaal halkaasi oo lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira naf iyo maal intaba dhan kale hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladaha reer galbeedka ay quus ka muujiyeen xaaladda ay ku sugan tahay dowladda federaalka iyadoo warbixinno ay daabaceen warbaahinta reer galbeedka qaarkoodna ay tilmaameen in soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab